بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد een, waa u jeediin kooxdii burcadiineedka ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhiga waa beri waxay damceen inay khasaaro ay gey- u geystaan ilaahay subxaana wa tacaala waan ugu mahad celinaynaa ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya oo feejigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay fashiliyaan dhibka ee shacabka soomaaliyeed inay gaarsiiyaan la ra- ay rabeen Ee, waa u jeediin wax khasaaro ah oo tiro badan ma dhicin shan ruuxa meesha ku dhimatay toddoba ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka soomaaliyeed ah Een, ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya wax khasaaro ah soo gaaray ma jirto waxaa ilaahay ugu mahad celinaynaa cadowgaas taagta daran tabar yareeyey oo hadda ku soo aruursaday inuu dadka shacabka qarxiyo ama khasaare inuu u geysto damacsanaa ciidankeenna u diyaarsan mar walbo inay shacabka badbaadiyaan sida booliska sida nabad sugidda Een, insha allahu tacaalaa een, mar walbana ciidankeenna saasuu u feejigsan yahay hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan leeyahay shacabka deggan gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waxaan leeyahay cadowgaas manaxaha ah horarka ah dhibka badan aa u jeediin maalin walba inuu damacsan yahay inuu khasaaro shacabka soomaaliyeed inuu u geysta rabo walaalayaal waxaa og tihiin cadowgaas inay nuxin inuu horar yahay in laiska celiyo ciidan iyo dawlad iyo shacabbo si awood aan iskaga celinno Een, insha allahu tacaalaa ilaahay wuu fashilay qaraxay damacsanaayeen ee saldhigga khasaare adag ay u geystaan ilaahay waa fashilay wax saldhigga waa u jeedin waa duwateen wax khasaare ah soo gaara ma jirto ciidanka laamaha amniga waxaa ugu mahad celinaa anoo codka wasaaradda amniga ku hadlaayo mar walba say u feejigsan yihiin oo cadowga ay ugu diyaarsan yihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka banaadir degan u diyaargarooba mar walbaba cadowgaas horarka ama naxaha ah diin islaam aan haysanin in aan iska celin ha loo diyaargaroobo shirkayga jaraa'intaasuu ku eedelyahay inta hadda aan kuu sheegay waan kuu sheegay waan ii sheegay waa maqlayseen dhaawacan waan ii sheegay hada billahi tawfiiq assalamu calaykum waraxmatullah adiga wariyaha aragtay shan ruux ka badan meesha inay ku dhimanin afyeen een ciidan wadoonka xiran yihiin ciidamadan ay wadaan baaritaan xoogan Een, waa qarax labaad ee magaalada ka dhacaya marka ay sidee wax u jiraan Een, wadooyinka xiran wadooyinka xiran qaabkee ku xiran yihiin ma dhagaxaa la dhigay ma carraa la dhigay may ciidankaa xiray ciidankaa taagan oo mar walbana baaraayo shacabka iyo cadowga kala baaraayo Een, een, waana waana amniguuna ku salaysan yahay in cadowga la baaro oo ciidanka u taagnaado meel walbo Wadadii ugu isticmaalka badneed ee isweydiinayaan qarax ka gaari qarax ka buuxo inuu soo maray jagboonti ay ku sugin ciidamada dowladda sababta ay ku dhacdo Een, waxaan kuu sheegaa ciidanka mar walba u diyaarsanaa in uu cadowga qabto Een, cadowgana de waa ogtahay argagixisada waa kahay ee, ka ka ridaaya masaajidii ku yaallo dunida inay qarax u geystaan Een, cadowgaasaana haysto dunida haysta annaga ka- qaybo ka mid aan nahay soomaalidaan nahay waana u diyaarsanay inaan cadowgaas mar walba fashilino
waa ku dareensanaa